ururada bulshada rayidka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu baaqay inay kaalin mugla ka qaataan ilaalinta kor uqaadista iyo difaaca xuquuqda aadanaha axmed cabdulaahi gaaladiid gudoomiyaha ururka gargaar iyo cabdiyare maxamed ciise gudoomiyaha ururka damqasho oo labaduba ka qaybgalaya barnaamijka dood toddobaadka ee reediyo daareer ayaa ururada bulshada rayidka ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka galmudug ugu baaqay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xakamaynta ka dhanka xadgudubyada isku xirnaasho iyo iskaashi ay sameeyaan dhan kalena waxaa faa'iide ah waxaa kusoo aadanay xilli dee dadka difaaca xuquuqul insaanka laftirkooda hay-ada difaaca ay mataqaana ay jiraan oo laga warqabi karo dee wax alaali wixii soo gaara ee difaac in lasii difaaco diyaar loogu yahay in la garab istaago diyaar loogu yahay in dareenkaas lala qaybsado diyaar loogu yahay marka taasna inay inay ogaadaan oo fariintaas ay ay ka warqabaan oo haddii wax soo gaara shaqooyinkooda iyo la xiriira howlahooda ah inay helayaan sabood iyo garab inay helayaan waxay u taagan yihiin dadkan inay xogtooda rasmigaana soo ogaadaan dhawaqoodana meel dheer gaarsiiyaan garabna u noqdaan waxyaabihii ayaga maaragtay qaladaadaho ay samaynayaan inay maaragtay ka wacyigeliyaan oo ay ka saxaan si loo helo oo qofkan uu noqdo qof xuquuqdiisna yaqaana waajibaadkiisna yaqaana waajibka lagu leeyahay qof inuu fahmo xuquuqda lagu leeyahana oo maaragtay xuquuqda uu leeyahana uu barto runtii waxay aasaas u noqon kartaa maaragtay xasiloonida maarata waddanka ayay maaragtay horumar u noqon kartaa dhanka kale guddoomiyaasha ayaa si wada jira dowlad goboleedka galmudug waa codsaday inay taageeraan ururada bulshada rayidka si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha dowladda laftirkeedana meelaan ururo bulsho oo abaabulan aysa ka jirin cid ka shaqay karta ama cid adeeg gaarsii karta ama cid horumar kale gaarsii karta ma jirto fariinta udiraa waxay tahay in mar kasta dee ururada bulshada ee abaabulan ee la garab istaago aan la dhibsanin waxaa la yidhaahdaa shaqooyinka iyo waxyaabaha ay ahaayaan ee laga taageero garab lagu siiyo taasaa ay tahay muhiimaddu iyo ahmiyaddu ururaduna dee institutionally ay u koraane aysan ayaga laftirkooda waxa oo laablakacaysa iska noqonin dowladda maaragtay ama siyaasiyiintuna aysan u arkin inay maaragtay yihiin dad maaragtay waxyaabaha qaar oo mararka qaar dhacaya inaysan maaragtay aysan kusii dheeraan la tayeeyo la taageero dowladdana ay garab u noqdaan ayaguna oo ay dowladda taageeraan wixii maaragtay wanaagsan ay ku taageeraan